ku soo dhowaada barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha barnaamijka toddobaadkan waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur iyo ibraahim xasan daandure nuurow noo soo qabo dhambaalka ugu horreeya waxaa nasiib u helay dhambaalka ugu horreeya ibraahimow aabo maxamuud faarax cigaal iyo qoyskiisa adeer faysal faarax cigaal iyo qoyskiisa adeer yuusuf faarax cigaal iyo qoyskiisa adeer cabdulaahi faarax cigaal iyo eedo milgo faarax cigaal eeda caasho faarax cigaal iyo hooye faadumo cabdi nuur bile hooyo xamdi cabdi nuur bile iyo abti xasan cabdi nuur bile abti mahad cabdi nuur bile iyo qoyskooda waxaa kaloo ku jira abti cabaas cabdi nuur bile dhammaan dadkaas waxay hambalyo farxad leh ay gaarsiinayaan cabdiqani maxamuud faarax iyo marwadiisa samiira ismaaciil haybe oo dhowaan ku aqalgalay deegaanka qaydarka badda oo ka tirsan degmada gaashaamo waxaan leenahay isku waaro ubad kheyr qaban allah idinkala siiyo aamiin dhambaalkan wuxuu nooga yimid maxamed xuseen waasuge yaanya iyo cataas odowaa jimcaale iyo cabdulaahi cali cusmaan moobla iyo cusmaan maxamuud sheekh cusmaan carab iyo cali maxamed xasan cali hindi iyo cabdiraxmaan axmed cumar doodaye bashiir cali daahir maxamed cabdulla xasan sidi xasan cali maxamed xasan cadde iyo xasan cabdulaahi maxamuud go sports iyo cabdiqaadir xuseen waasuge iyo maxamed abuy tiire dhammaan dadkaasina waxa ay tahniid gaarsiinayaan maxamed cabdulle aadan dhicisow iyo dogtar maa'ido maxamuud aadan oo meherkooda uu ka qabsoomay magaalada muqdisho way leeyihiin aadiin horseeda guri qayr qaba aamin ayaa leenahay heestaa ugu horraysa waa fiidmeer codkii xasan diiriye faarax
waa tahay waxaan filayaa in dhegaystayaal badan ay ka heleen heestaasi ku luqaynaya xasan diire iyo farax haatanna waxaa noo baaqaya daanda dadka kale ah cali aadan maxamed iyo cabdiraxmaan shiine ifraax cali maxamed xaliimo ciise maxamed iyo suuri maxamed diiriye sabaad maxamed diiriye dhammaan reer maxamed diiriye oo kala jooga dalka dibaddiisa iyo gudihiisa waxay hambalyo dhalasho oo farxad leh ay hawada u marinayaan yaasiin jaamac maxamed iyo salma cabdi aadan oo ay gabaro ugu dhalatay isbitaalka doctor muuse ee magaalada burco waxaan leenahay noqo tiidadkeeda dalkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin waxaa dhambaal uu naga soo gaaray xuseen xasan xuseen xuseen fashon iyo cabdulaahi jaamac yuusuf buruuj iyo barkad cabdirashiid cabdulaahi cirdey raxmo maxamed gabas iyo fartuun maxamed gabas iyo ibraahim maxamed gabas iyo aadan maxamed gabas iyo maryan maxamed gabas iyo xamdi maxamed gabas cabdulaahi caddi maxamed gabas iyo maxamed cabdi sagaar iyo asxaabta waxaana dhammaantood ay jecel yihiin in ay taaniyo dhalasho ay gaarsiiyaan iyagoo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba aabe maxamed ibraahim gabas iyo hooyo faadumo xasan qoyow oo wiil uu ugu dhashay boosaaso wiilkaasi oo loo bixiyey cabdicasiis maxamed waxaan leenahay cabdicasiis maxamed gabas noqo kii soo weynaada oo waalidkii dalkiisa iyo dadkiisaba wax tara nuur noo soo qaba heesta labaad heesta labaad ee aan dhegaystayaasha u hayna daandurayo waxaa ku wada luuqaynaya axmed naaji sacad iyo faadumo qaasim ilowle
Thank you.
dhinacii dhambaalada haddii aan dib ugu laabanno daanda waxaa noo baaqay hooyo butuule xaashi iyo aaba xasan sheekh aadan yuusuf xaaji cabdiraxmaan maadey iyo xaaskiisa cabdifataax xasan sheekh aadan cabdulaahi xasan sheekh aadan iyo cabdiqani xasan sheekh aadan cabdimajiid xasan sheekh aadan waxaa kaloo ku jira cabdikaafi cabdiraxmaan cabdiwakiil iyo xamdi xasan sheekh aadan faadumo xasan sheekh aadan cabdixakiim ayaa ku jira iyo cabdisalaam cabdirasaaq nasre nuur isaaq iyo qamar nuur isaaq asxaab kale oo fara badan ayaa sidoo kale dhambaalkani ku jira daanduray dhammaantoodna waxa ay halkani hambalyo iyo bogaadin ay uga dirayaan cabdimaalik xasan sheekh aadan iyo xaaskiisa raxmo nuur isaaq oo arooskooda uu ka dhacay degmada mandheera waxaanu leenahay noqda kuwii isku waara ubad kheyr qaban allaha idinkala siiyo aamiin waxaa dhambaalkan uu nooga yimid hooyo faadumo maxamed cali iyo xukun daahir xalane asad daahir xalane siciida dhegagalaab hire iyo cabdiraxmaan maxamed sheekh aadan iyo ayaanle faarax bile iyo suldaan cabdulaahi xalane iyo aamina faarax axmed daahir waxaana ay jecel yihiin in ay taaniid gaarsiiyaan mahad daahir xalane iyo xamdi cali axmed oo arooskooda uu ka qabsoomay caabud waaq waxaana ay leeyihiin arooskiina aamiin waa tahay daanda dhammaal kale oo qurux badan waxa uu naga soo gaaray aaba idriis xuseen saraaye iyo hooyo fardowse yuusuf cali cabdilatiif idriis xuseen iyo xuseen idriis xuseen nasteexo idriis xuseen zaynab idriis xuseen iyo xamse idriis xuseen dhammaan reer idriis xuseen waxay hambalyo iyo bogaadin ay u dirayaan amiin idriis xuseen iyo aasiye bashiir axmed oo meherkooda uu ka dhacay magaalada boorama waxaanu leenahay isku waara ubad kheyr qaban allaha idin kala siiyo dhambaalkan la mid ahna daanda waxaa diraya dadka kale ah hooyo maryam nuur ducaale iyo sahre ciidle nuur waa wariyaheenii waxaa kaloo ku jira raxme ciidle nuur iyo ifraax ciidle nuur axmed ciidle nuur xasan ciidle nuur nimco ciidle nuur iyo najmo ciidle nuur ibraahim axmed jaamac iyo rihaam mustafe axmed dhammaantood waxay hambalyo iyo duco isugu darayaan amiin idriis xuseen iyo aasiye bashiir axmed oo meherkooda uu ka dhacay magaalada boorama amiin iyo aasiya waxaanu leenahay ha noqdeen kuwii isku waara oo ubad kheyr qabana uu alle kala siiyo aamiin ayaan anaguna leenahay waxaa sidoo kale dhambaal kale diraya oo u hambalyeynaya amiin iyo aasiya dadka kale ah hooyo habsan daahir sareeye iyo madiina cabdilaahi qalinle saacada cabdilaahi qalinle iyo fardowsa cabdilaahi qalinle khatara cabdilaahi qalinle dhammaantood waxay hambalyo iyo duco u wada dirayaan amiin idriis xuseen iyo aasiye bashiir axmed oo meherkooda uu ka dhacay magaalada boorama waxaan leenahay mar kale iyo mar labaad iyo mar saddexaadba isku waara heesta saddexaad een dhegeystayaashan usoo qabanayno waa jawharad waxaa qaadaya maxamed b k
qofku rabay kaajeciyo babadgayo ku joogsiye jamashadu badhaadhiyo waxay tahay janno kale qofku jecelaado jecel rabay kaajeciyo babadgayo ku joogsiye jamashadu badhaadhiyo waxay tahay janno kale oo ku jecelaado jecel aniguna aniguna jaleecada istadiga jirtaabay indhaxaygu jiriya iga dhaari jiifkana qofkelan maseexde aniguna aniguna jaleecada istadiga jirtaabay indhaxaygu jiriya iga dhaari jiifkana qofkelan maseexde shoqoradayda jiirkaygu kuma tago jeexaygi midige midige imagelijaboyo ubax jaadbaajaadaan baga kuugu joojo jogo waxaad kuu leedahay meelaan hortaa jire weli jaanta soo dhigin ubax jaadbaajaadaan badda kuugu joojo jago waxaad kuu leedahay meelaan hortaa jire weli jaanta soo dhigin wadnaxaa wadnaxaa jalbeebtiyo sasisada codkaago qalbi kuu jaxaasmiyo niyad kuu jiljilicdaajaha gudhayaya shoqordaydaay jiirkaygu kuma tago jeexaygi midigay midigay ima helin jir boqolyo
waxaan filayaa in aad ka wada hesheen heestaasi uu ku luqeynayay maxamed biike dhankii dhambaalada haddii aan dib ugu laabanno warqadani waxay naga soo gaartay cabdirasaaq maxamed diirshe iyo xaaskiisa yaasiin maxamed saciid iyo xaaskiisa nuuro xirsi jimcaale iyo seygeeda cabdirasaaq cismaan xasan akiila iyo xaaskiisa waa cali cabdi maxamed cali baashi iyo reerkiisa saharo cabdulaahi warsame iyo caruurteeda cabdulaahi faarax jabaan iyo reerkiisa ismaaciil maxamuud diiriye iyo qaar kale oo fara badan dhammaan asxaabtani oo isku duuban waxay halkan hambalyo iyo bogaadin ay uga dirayaan xuseen cabdulqaadir axmed iyo sacaad maxamed maxamuud oo meherkoodu ka dhacay magaalada muqdisho waxaan leenahay noqda kuwii isku waara ubad kheyr qabana allaha idinkala siiyo aamiin markana waxaad ku soo dhowaataan heesta alkudhigeedu yahay hodanay iyo codkii siciid marax dar
hodanay adduunyada dhiifiyo dhibaatiyo wax naftaada heeri hawle kama dhammaatee hodanay adduunyada dhiifiyo dhibaatiyo wax naftaada heeri hawle kama dhammaatee anigoon haraad qabin meel haraaca jiibsaday anigoon haraad qabin meel haraaca jiibsaday oon kaar ahaynba lay kaa horkeeni anigoon haraad qabin meel haraaca jiibsaday anigoon haraad qabin meel haraaca jiibsaday oon kaar ahaynba lay kaa horkeeni intaan haw ka soo idhi eryadii la sara kacay habhabtay kabahu mid haleeli waa intaan haw ka soo idhi eryadii la sara kacay habhabtay kabahu mid haleeli waa xabarqabe jacaylkuna ahaa xalistii wadnaha iyo berkibow halgaade maxaa kula hagaagsan haatan kula hagaagisa intuu haatuf ii yimid inad yaraa hadaaqdo i soo hilowdo ilaa hadashay moodi intuu haatuf ii yimid inad yaraa hadaaqdo i soo hilowdo ilaa hadashay moodi haybadaya nuurkii kansaqaadu wanaaga haybadaya nuurkii kansaqaadu wanaaga xaasawahaaga iyo sii hilaaca haybadaya nuurkii kansaqaadu wanaaga haybadaya nuurkii kansaqaadu wanaaga xaasawahaaga hiyi orodka boodada hanqaltaaga eegmada hareeraha intaandey haabkaana waay hiyi orodka boodada hanqaltaaga eegmada hareeraha intaandey haabkaana waay habarqabe jacaylkuna xalistii wadanaha iyo darkibuu halgaade maxaa kula hagaagsan xaatan kula hagaagsa sida hogol da'ayso haylimaastay galabtii ama dirirka howri koobaan bislaataay sida hogol da'ayso haylimaastay galabtii ama dirirka howri koobaan bislaataay nasiib hoos u jeedo kahungoobay guusha nasiib hoos u jeedo kahungoobay guusha erigoan habaasliyo abarii horseeda nasiib hoos u jeedo kahungoobay guusha nasiib hoos u jeedo kahungoobay guusha erigoan habaasliyo abari horseeda nafsigana ma helayo isagoo hubkiisiyo hangamuhu u buuxaan adigaaba haystee nafsigana ma helayo isagoo hubkiisiyo hangamuhu u buuxaan adigaaba haystee habarqabe jacaylkuna xalistii wadanaha iyo darkibuu halgaade maxaa
hoodanay iyo codkiisa eed madax eed arhayd daan intaas kaga gudbinma nuur haye maxaad kaloo noo haysaa waa tahay daanduray gebagabadii ayaan soo gaarnay dhegeystayaashana waxaan ku macsalaamayn doonaa heesta dhakhtar waxaa ku luuqaynaya maxamed cali burci intaasina waxaa ku dhan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxaa weydil idinkugu soo jeedinayey ibraahim xasan daanduray iyo nuur xasan nuur nuur bukhaari tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaayo nabadgelyo hadduu dhugato geel qabo ma dhadhamiyo geeda wuu godaasha dhuubtahay anna cudurkanigu dhacay wamidigu dhammaado wabalaygu dheriyo ku dhadhabay aroosan dhinacaysa saare hadduu dhugato geelqab ma dhadhamiyo geeda wuu godaasha dhuubtahay anna cudurkanigu dhacay wamidigu dhammaado wabalaygu dheriyo ku dhadhabay aroosan dhinacaysa saare maladhayahaygaay calaf lagama dhunte maladhayahaygaay way calaf lagama dhunte kitaabay sukeendiigay maladhayahaygaay calaf lagama dhunte maladhayahaygaay calaf lagama dhunte kitaabay sukeendiigay dakhtar bay sukeen qori adna weheli madhaadan dakhtar bay sukeen qoray adna weheli madhaadanid adna weheli madhaadanid dakhtar bay sukeen qoray adna weheli madhaadanid dakhtar bay sukeen qoray adna weheli madhaadanid adna weheli madhaadanid may dhananka geliyo sida dhaydacaana luma dhamo jacaylku laguma dhaashto cashaqa dayalhaw umalaynin duuxiyo lafaha'i waa wax dhiiga kaa jaqa caafimaadka kaa jara may dhananka geliyo sida dhaydacaana luma dhamo jacaylku laguma dhaashto cashaqa dayalhaw umalaynine duuxiyo lafahay waa wax dhiiga kaa jaqa caafimaadka kaa jara maladhayahaygaay calaf lagama dhunte maladhayahaygaay calaf lagama dhunte kitaabay sukeendiigay maladhayahaygaay calaf lagama dhunte maladhayahaygaay calaf lagama dhunte kitaabay sukeendiigay dakhtar bay sukeen qoray adna weheli madhaadanid dakhtar bay sukeen qoray adna weheli madhaadanid adna weheli madhaadanid dakhtar bay sukeen qoray adna weheli madhaadanid dakhtar dhakhtar bay suuqiin quray aadna weeli ma dhaadanid aadna weeli ma dhaadanid sida ruux la dhalay baan ku dhadhoodiyayoon dhabta kugu hayayoon dhibta kaa ilaasha sida ruux dhallaano hurdo looga dhaartaan hadba dhinacyadiisiiyo wadna kugu dhoweeya sida ruux la dhalay baan ku dhadhoodiyayoon dhabta kugu hayayoon dhibta kaa ilaasha sida ruux dhallaano hurdo looga dhaartaan hadba dhinacyadiisiiyo wadna kugu dhoweeya maladhaayahaygayway calaf lagama dhuntee kitaabay sukeen dhiigay maladhaayahaygaay calaf lagama dhuntee maladhaayahaygaay calaf lagama dhuntee kitaabay sukeen dhiigay dhakhtar bay suukiin qoray aadna weheli ma dhaadan dhakhtar bay suukiin qoray aadna weheli ma dhaadanid aadna weheli ma dhaadanid dhakhtar bay suukiin qoray aadna weheli ma dhaadanid dhakhtar bay suukiin qoray aadna weheli ma dhaadanid aadna weheli ma dhaadanid